gudoomiyaha degmada kismaayo mudane cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay dhibaatada bulshada reer kismaayo ay ku leedahay lo-da gudoomiyaha ayaa sheegay in hadda waxaa ka dambeeya ay dowladda la wareegi doonto lo-da wadooyinka magaalada dhibaatooyinka ku haysa magaalada waxaa muddo maamulka dowladda hoose la dagaalamayay in xoolaha laga saaro geeli waa laga saaray loodiina qaybana waa waa xaraysan yihiin qaybna waa laga saaray dadka looda leh waxaa la rabaa oo loodu magaalada ugu jirto in loo magaala ka saaraa lama aqbali karo geedihii la beeray laamiyadii la sameeyey oo quruxda badnaa inay xaro lo-aad noqoto kismaayo way dhaaftay waagii la oran jiray kismaayo iyo sacaaga iyo karbunadaada rawaayadahaas way soo dhaaftay caasimad bay noqotay magaalay noqotay magaalanimadaa raba in lagu ixtiraamo waxaa jira dameeraha dad ku tacadiya oo liishaan ka geliya af ka geliya dhabarka ka dalooliya arrintaa go-aan baan ka saarnay maamulka dowladda hoose ee hay-ad amniga ka shaqeynaya lama ogola inta loogu talagalo hal fuusta wax ka badan in la saaro kuwa xanuunsanoo howlgabkaana maamulka waxaanu ku amarnay inay xareeyaan kadibna sidii loola tacaali lahaa oo loo loo dabiibi lahaa wixii ka kici karaa loo sameeyo wixii markaa kadibna dowladdu ay ay go-aan ka gaarto intaasoo mashruuc baa magaalada socdo cagaarina inaan geedo beerno iyo in ay xaro xoolaad noqotona isma qaadi karto dadka marka xoolaha leh xoolo waxay ka mid yihiin khayraadka waddankan laakiin magaalo looguma talagelin xoola in lagu dhaqo waa in magaalada bannaanka xoolaha looga saara si loo ilaaliyo bilicda magaalada haddii ciddii saari weyda dowladda hoosaa la wareegeysa